Star FM News.
bismillahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal qodobadaan warkaidan kugu hayna waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo sheegay in soo saaridda caanaha la laba jibaari doono shan sano gudahood masaajid ku yaala xaafad ka tirsan wajeer oo u baahan gogol iyo nalka cadceedda ku shaqeeya madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudugna wuxuu ka hadlay caruur shan ah iyadoo lagu laayay degmada kaxandhal kulan wacan subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal waa subaxnimo arbacaa taariikhdu waxay ku beegan tahay sagaalka bisha sideedaad ee agoosto sanadka labada kun labaatan iyo saddexda qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwo intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhowaada madaxweynaha dalka william ruuto ayaa shaaciyey qorsho dowladda waa dowladeed oo muddo shan sano gudahooda laba jibaari doono ama laba jibaar laga dhigayo wax soo saarka caanaha ee wadanka ruuto ayaa carabka ku adkeeyey in la dejiyey qorsho ballaaran oo arrinkani ku aadan wuxuu intaasi ku daray in dowladda dhexe ay dooneyso in caanaha hadda lasoo saaro sanadkii oo ah shan dhibic laba bilyan oo litir la gaarsiiyo toban bilyan oo litir william ruuto madaxweynaha dalka ayaa daqliga sanad weliba laga hela ka ganacsiga caanaha ku sheegay ugu yaraan laba boqol oo bilyan oo shilin Tunataka kuongeza maziwa tunayozalisha kama taifa kutoka lita bilioni tano na laki mbili mpaka lita bilioni kumi. That is our plan in the next five years. Maziwa inatupatia karibu bilioni mia mbili kila mwaka, maziwa ambayo inafanyiwa processing, mashiwa maziwa ambayo inauzwa bado haijafanyiwa processing, na tunazidi na kutafuta mbinu na namna arrimahan ayuu madaxweynaha dalka ka hadlay xilli uu kigonjo oo ka tirsan ismaamulka nyeri ku daafuray warshadda caanaha ee k c c oo la casriyeeyey masaajid ku yaala xaafad ka tirsan wajeer ayaa waxa uu u baahan yahay gogol iyo sidoo kale nalka cadceedda ku shaqeey cabdiraxmaan macaawiya ayaa qodobkani faahfaahinaya halkani waa masjidka al riyaan ee ku yaala xaafadda buule cali macow ee magaalada wajeer waa masjid ay ku dukadaan boqolaal shacabka xaafaddaasi ah wallow ay u badan yihiin dad danyaraa masjidkani waxa uu leeyahay baahiyo badan oo ay ka mid tahay inuusan lahayn gogol gogosha hadda lagu dukado ama roogga lagu dukadana waa mid masjid hor laga beddelay oo looga soo qaaday muddo sannado ah tan iyo labadi kun sagaal iyo tobankii ayaa ay dadka ku dukanayaan gogoshani wallow haddaba ay dhammaatay oo masaajidka qaybihiisa gogolla'aan uu yahay waxaa intaasi u sii dheer kuleelka xilligan masjidka ma qabo safiixadda kore ku dheggan ama silibodhka halka sidoo kalena masjidka uusan lahayn soolar maadaama mararka qaar koronto la'aan wajeer ay ka jirto masjidkaasina maykarofoon la'aan la aadimo la aqimo sidoo kalena la dukado dhammaan ummadda muxsiniinta ee keyrka jecel meel walba ay joogaan waxaa loogu baaqay inay beydka ilaahay wax ku soo darsadaan masjidkanna ay ka qayb qaataan sidii gogol loogu heli lahaa iyo sidoo kale solar waxaa la yidhahaa masaajid alriyaal ayaa la yidhahaa waxaa ku yaallaa caalam macow furaha iskuulka ajir dhinaciisa iyo iskuulka furaha laba dhexdoodeeda aniga waxaan nahay imaamka masaajidka ninkaan garabkay taaganna waa mu'adamka masaajidka ninkaana masaajidka mu'adamkiisa ibraahim cabdiyaa la yidhaha anigana waxaan nahay cabdulaahi mukhtaar ayaa la yidhahaa masaajidka imaamkiisaan nahay waxaa la dhisay masaajidkan nineteenki bishii saddexaad ilaa ilaa allaanka waan ku dukanayni nka bishii saddexaad ayaa la dhisay allaankan waan ku dukanayni goosha gool ma dhigna goosha mar hore waxaa laga soo waaxay gool meelaha laga soo arooriyay ahayd oo masaajido kale laga soo arooray markaan qayb yarayn marka aan ku dukanaa bannaanka geesaha ay ka bannaan tahay marka masaajidka gool ma laha seelbna nooma saarna oo raxidka maanta waan ku dukani wayni waxaa kale soola ma laha marka masaajidka wajeer waa taqaaniin waa meel mugdi badan layg waa ka tagaa markaan jiidna waay meesha wadadaas masaajid ku yaalla ariga markaan masaajidkaa soo dhex mara derbi nooma deerna soolana ma saarna masaajidka selim nooma saarna soolana ma saarna gogolna nooma taalla marka waxaa soo dhanaa naga maqan noomana deerna oo masaajidka waa meel arigaas mara oo wadada dhexdeeda marka masaajidka ciladiisu way badan yihiin masaajidka waxaa ku dukado dad danyar leh oon awoodin inay masaajidka gogol u gataan aan awoodin ayaa ku dukado xaafad yaraa isku dhex yaallaa markaan waxaan codsanaynaa dadka muslimiinta ah oo ilaahay waxsi inay masaajidka ilaahay soo taakuleeyaan oo ay soola nooga gadaan selim ay noo saaraan gogol ay nooga gadaan oo ay derbi noo deeraan ayaan codsanaynaa marka intaasaan rabnaa madaxda wajeer laga soo doortay dhammaantood gafanaaga laga soo bilaaba madaxdeen dooranay gafanaaga laga soo bilaaba ilaa sanataaga woman reybta aan soo dooranay faadima iyo cabaaskey jiir macoow dadka madaxdaan soo dooranay hataa imsiyaalka ninkii la yidhaahaa aadan daawuud oo imbeyga isti ah waxaasoo dhan iyo shacabka ninkii ilaahay aad wax sii waxaan rabnaa masaajidka in dar ilahay wax looga soo baxsado oo masaajidkan noola soo hagaajiya gool noola noola noola gool noola dhiga een soolaa noola saara siilimna noola saara bahalkan siilimka la yidhaah ayaa aad nooga sii daran iyo gogashaan soolaagana markaan ha noogula dara dadka muslimiinta ah waxaan rabnaa inay noo soo gurmadaan meel oo- wax lagu baxsado meel wax lagu baxsado waxaa ugu fiican masaajidka wuxuu yidhi nabi sala allahu calayh wasalam man banaa beytan lilaahi bana allaahu beytan lahu fi ljanna ninka guri dar ilaahay u dhisa guri ilaahay ninka dhisa ilaahay ayaa guri jannada dhexdeeda ugu dhisaaya wuxuu leeyahy nabi sala allahu calayh wasalam ina buyu ina cumaara buyuutullaahi hum ahlullaahi dadka guryaha ilaahay camira oo salaada ku camiraan oo sadaqdooda ku camiraan oo guryaha qurxiyaan dadka asaga eh dadka ayaga eh ahalka ilaahay waay markaan dadka ilaahay ahalkiisa oo iimaanka laga helay agoonta wax u baxsada een waalidiinta wax u baxsada wax sadaqaysta marka waxaan rabnaa inaad masaajidka aad soo taakulaysaan meel lah wax lagu baxsada meesha ugu khayr badan waa meeshaan wabilaahi towfiiq
sagaashan iyo toddoba dhibic saddex star f m wajeer iyo habaasweyne
wararkii imaanayay deegaanka makeyle ee gobolka hiiraan ayaa waxay sheegeen in waa berigii hore ee dabcan shalay halkaasi ay ka dhaceen duqeyn xooggan iyo howlgalle ay fuliyeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan laamaha amniga degmada buulaburde ayaa waxay sheegeen in duqeymaha lala beegsaday dhul howd ah oo la sheegay inay isku aruursadeen kooxda al-shabaab wararka kasoo baxaya dowladda soomaaliya ayaa lagu baahiyey warbaahinta dowladda waxaana lagu sheegay in la beegsaday garash ku yaalay deegaanka makeyle islamar ahaantaana la burburiyey gaari wararkii ugu dambeeyey ayaa waxay sheegayeen dabcan in duleedka deegaankaasi ay howlgallo xoogan ka wadeen ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka soomaaliyeed madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka soomaaliyeed ah ee galmudug cali daahir ciid oo ka qeyb galay kulan dadweyne oo ka- oo xalay kaasi oo shacabka magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ay ku weydiinayeen su-aalo ku saabsan dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab ayaa waxa uu sheegay in ay dowlada galmudug ka go-an tahay in si dhaqsi ah gacanta loogu soo dhigo dadkii ka dambeeyey caruurtii lagu laayay deegaanka ka xandhale waxa uu sheegay in booliiska ay dadaalo wadaan dadkii falkaasi ka dambeeyeyna waaran loo jaray laguna raadjoogo marka koowaad ee, waa ka tacsiyeynayaa ee, carruurtaas yaryar ee berimageydada ah ee deegaankaasi ku dhintay ee, waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto waa ee, waxay ahaayeen een, carruur yaryar oo berimageyda ah Een, ta- intaa ka- kadib booliiska galmudug een, ayaa hawshaasi galay ee, ciidamana waa loo diray ee, hadal war rasmi ah oo statementiyana way ka soo saarayaan ee, dadkii falkaa geystayna waaran ayaa loo jaray meel walba oo ay adduunka ka joogaanna waa la soo qabanaya ilaahay hadduu yidhaahdo cadaaladana waa la horkeenaya Een, dhacdadaas marka waa sidaas een, inta badan dee waxa weye waddamada nabadda ah ayay dhacdooyin kala duwan ka dhacaan oo mataqaana adduunka marka dhacdo way dhacaysaa laakiin sidii loo xaliyo looga daba tago ayaa muhiima dowladda galmudug waxaa ka go'an falkaas inay ka jawaabto
shantan caruur ah ayaa lagu dilay tuulo hoos tagta degmada galadi ee gobolka doollo ee dowlad deegaanka soomaalida dadka deegaankaasi oo warbaahinta la hadlaya waxay sheegeen in caruurtan habeen ka hor lagu laayay goob ay hurdeen oo ahayd goob lagu barto qur-aanka kariimka ama dugsi qur-aan ama malcaamad ilaa iyo haatan lama oga sababta ee keentay dilka caruurtan shanta ah oo dhammaantood dabcan caruur yaryar ahaa balse dadka deegaanku waxay warbaahinta la wadaageen in dabley hubeysan ay caruurtan laayeen loona laayay aana qabiil la xiriirta oo muddooyinkii u dambeysay deegaankaasi ay ka jirtay colaad dhanka qabaa'ilaadka aaggaasi wadadaga amaba deegaanka ku ah dhulkan ay dhibaatadani ka dhacday waa goob ah aan sidaa uga fogeyn sida la sheegay xodka uu dowlad deegaanka soomaalida la leeyahay soomaaliya dhulkaasi waxaa la sheegay inay ka jirto colaad dhanka qabaa'iilka ah oo muddo dheer soo jiitamaysay dad badan ah ay u dhinteen darteed colaada dhanka qabaa'iilka ah iyo dalalka arrimahaasi loo nisbeeyo ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay kusoo badanayeen deegaanada qaar ee dowlad deegaanka soomaalida waxayna noqotay arrimahani amaba ay noqdeen kuwa soo noqnoqdo welina aynan dowladda federaalka ah iyo sidoo kale kuwa dowlad goboleedyaduba aynan u helin xal waaro oo arintaasi lagu wajahayo waxaana u dambeeyey dhibaatooyinkii dabcan arintaasi ay geysatay amaba loo eeneeyey midda lagu dilay shanta caruur oo la sheegay in cunugii ugu weynaa uu ahaa midda toban iyo saddex sano jira caruurtaas shanta ah ee la laayay ayaana shalay galab waxaa la sheegay in lagu duugay amaba lagu aasay deegaan aanan sidaa uga fogeyn halkii lagu dilay oo degmada ka xandhala ahayd qiimeynna uu maalgelinayey magara- maraykanka oo lagu sameeyey bangiga dhexe ee dalka afghanistan ayaa lagu ogaaday in waaxda iraahda waaxdan maaliyadeed ah aynan ka madax banaanayn ama ka madax banaanayn maamulka kooxda taalibaan iyo maalgelinada argagixisada loogu yeero sidoo kale waxaa isdabamarinada lacage wax ee dabcan wax isdabamarinada lacageed inaynan ka marneen maraykanka ayaa waxa uu sheegay in bangiga dhexe ee afghanistan ah uunan ka madax banaanayn dabcan taalibaan waxaa warbixintan soo saaray taliyaha guud ah ee gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan dib u dhiska afghanistan ee c erahda s i g a r warbixintan ayaa lala wadaagay koongareeska maraykanka waxaa qiimeynta gacanta warahde waxaa qiimeyntan gacan ka geystay hay-adda horumarinta caalamiga ah ee maraykanka ee u s aid inkastoo loo dabcan inkastoo loo xil saaray qandaraasleh ama qandaraaslayaal madaxa bannaan